geed baa geedka u dheere laga garaaciyey gaalool mudhay mulaaxdiye halkan waa xarunta farsamada iyo naqshadaynta dharka iyo agabka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed alaabtan waa alaab laga sameeyo geedaha oo alaabta hidaha iyo dhaqanka la isticmaali jiri intaanan micnaha adduunkan casriga hadda aanan la gaarin tan waa shanla shanla madaxa waaye haweenka madax ku shanlaystaan labadaa dhinac dhinac hartaa uga shanlaysan kartaa waa geed baa laga sameeyey dadaa qore kan waxaa laa fandhaal waxaa loo isticmaalaa meesha qaadada yariista ah malgacadda looga isticmaalaa kan laga isticmaalay jiri marka hore oo cuntada lagu cuni jiri macal hilibka macal cuntooyinka qaadooyinka lagu cuno dhanata lagu cuni jiri waxaa laa fandhaal waxaan yar waxaa laa shiiko arigaa laiskaga maali jiri shaah waa lagu cabi jiri bunkana waa lagu toortay waa surmada ilmaha caanaha loogu shuban jiri baadiyaha ilmaha yaryar caanaha loogu shubaa surmaa la dhahaa saasaa dhagta laqa sumanle iyo surmo wixii lahay maqaanahaasaa lahaa koox dumaroo isugu jira arday waxbarato iyo macalimiin ayaa ku mashquulsan howl maalmeedkooda caadiga ah hadda waxyaabahan camal inta laguma gato lookali laguma gato nairobi meelahaasaa laga gataa laakiin dharkan waa dadka lookalka naga gataan alaabihii kadib hadda intuu corona virus dhacay xoogaa iibkiina wuu iska xumaaday annaga hadda waxaan train garaynaa gabdhahan gabdhahan waxaa noo soo gudbiyeen t d h magacooda waa yoota farsame xerada qaxootiga ee xagar dheer qarinta dirimahan la sameeyo dufullada iyo waxyaabo kale dharka markii la karinaayo waxaa la maraa waxaa la maraa steeb biyo badan midda koowaad dharka markii aad soo gadato soo tusho waad soo diyaarin sida dharkaa cad camal isagoo aad keensani waad xirxiraysaa xarigaad u qaadana waa xirxiri si uu kala kalar kugu noqdo waa dumar sameeya agabka dhaqanka iyo rinjiyeynta dharka loo yaqaano tayandhay
dufullaha waxay iskugu jiraan gela baa la yidhaha waa gelaha waan soo gadnaa caw baa la yidhahaa gelaha markaan soo gadnoon samaynaa cawdaan ku buuxaynaa cawd feeran oo gelaha laga waxeeyo waa cawdan yaan ku samaynaa marka duntaanna waan soo gadnaa oo iyadan nafteeda waan ku samaynaa waa dufulladii reer baadiya isticmaali jireen dufullada guryaha la gala laga saaranayo waaye waxaa laga sameeyaa gelo gelaha waa kan ulahana gala lalaha kuwa laga sameeya caws iyo mayraxna way jiraan laakiin hadda ma hayno magacyaay kala leeyihiin saloog caracelis maxaa la dhihi jiri yaa la kala dhaha magacyaa loo kala bixinaa kan camal gala jiif see xalimo u tilmaantay faaduma diiriya sagaar waa guddoomiyaha dumarkan gruubka hadda nyoota farsamada la dhahay waa tiro badannahay waxaa nahay shan gruub oo isku mata ambarela ah inta laakiin hadda gruubkan jooga hal gruub waa toban qof aan nahay laakiin toban iyo toban iyo toban kale ayaa meelo xaafadaha joogaanoo mararka qaar bandhigyada weyn ay jiraan waan isku wada imaanaa oo anaa maamul ka wada shantaba laakiin hadda inta geedkan dadka joogee maalin walba imaaday shaqadan qabta waa toban qof waxay halkan ku hayaan agabka soomaalida reemiyiga ay isticmaalaan sida koorta geela waxaa jira laba ujeedo ay arrintan u sameeyaan kuwaasoo kale ah ujeedkaan u qabano waxaa waaye midda ugu muhiimsan waa inaan dhaqaalo ka helno ujeedka annaga ugu muhiimsan waa inaan dhaqaalo ka helno midka labaadna waa in hiddii dhaqankii aan soo noolayno oo meel laga heli kara la helo waxyaabihii hor loo isticmaali jiri waxyaabaha dad waxaa jira ad waxaan aana garanayn oo magaalo ku dhashaan kusoo koreen dad waxaa jiraan meelaha ka imaadeen qurbaha oo waxaan rabaan in agabkiina nagala helo anagan aan dhaqaalo ka helno sababtoo ee meeshan dadka joogo dad akhristeen maaha badankooda waa haween maamooyin waaweyn oo akhris aan soo marin haddana rabaan inay ciddooda biil u raadsadaan qaarkood agoonley qaarkood micnaha ninkii ay kala tageen waa macalimiin ay waxbareen qaar ka mid a hay-adaha samafalka haddana waxay wax sii baraan dumar kale kuwaas uu ka sheekeeya tacliinta ay bartaan magacayga waa geediye cabdi xasan meeshaan wax ka bartaa dharkarisaan bartaa waan ku faraxsanaa inaa meeshaan dharkariskaan ka barto markaa imaanaya hadda isku mid meehi waayo markaa imaanaya waxaan ahaa qof oo waxba aan aqoonin laakiin hadda waan bartay waxaan rajeynaya mardhow inaan ku shaqaysto oo xaafadeena iyo qoyskeena aan ku maareeyo maxamed baaruud xuseen warbaahinta heystaa dhadhaab